ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye rabbi ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
beeralayda waraabka ah ee degmada baardheere iyo konton iyo sagaal tuulooyinka hoostaga degmada ayaa kowdii bishani bilaabay inay dib u tabcadaan dalagyo kala gedisan ee beeraha iyagoo ka soo kabanaya khasaarihii ka soo gaaray fatahaddii uu sameeyey webiga jubba ee mara degmada baardheer bishii abriil ee sannadkan xilligaas oo in ka badan ilaa toban kun oo hegtar ay ku beernaayeen dalagyo kala gedisan ay ku baaba'een fatahadda uu geystay webiga jubba dib u beerashada beeraha baardheere ayaa ka dambaysay kadib markii ilaa lix boqol oo qoys oo ka mid ah beeralayda deegaanka ay heleen abuurka beeraha iyo qalabka beeraha ay ku fashaan taasi oo kor u qaaday rajada iyo baahidii ay qabeen beeralayda deegaanka oo muddo ka badan ilaa sagaal bilood aanan goosan wax midha ah sida uu erga u sheegay maxamed cabdiraxmaan matow oo ah madaxa iskaashtada beeralayda ee degmada baardheere abuurka ay beeralayda ka faa'iidaysteen oo isugu jira geley digir masago qudaar iyo weliba qalabka lagu fasho beeraha ayaa waxaa ugu deeqda hay-adda human abiil oo ah hay-ad caalami ah oo ka shaqaysa arrimaha gargaarka oo fadhigeedu yahay dalka britain cardo maxamed aadan waxay ka mid tahay beeralayda dib u bilaabay tacabka beeraha kadib markii hay-adda human abiil ay toddobaadkii hore siisay abuur ka koobnaa geley digir masago iyo noocyo kala gedsan oo qudaar ah waxayna beer shan hegtar ay ku leedahay deegaanka biciidley oo labaiyo toban kilomitir koonfur galbeed ka xiga degmada baardheere maalin kadib markii abuurkaas la siiyey ayay dib ugu beeratay beerteeda abuurka ay ugu deeqday abuurka abuurka ay deeq ahaanta u heshay waxayna sheegtay in tan iyo intii ay dhacday fatahadda iyada iyo carruurteeda oo gaaray ilaa saddex iyo toban inay gudaha baardheere ku wajahayeen xaalado adag oo xagga nolosha ah oo xitaa uu ka go'ay biilkii iyo raashinkii ay cunayeen taasoo ay ugu wacan tahay markii beerteeda oo ah isha keliya ee dhaqaala ay ka heli jirtay ay fatahadda ku burburtay waa hooyo keligeed carruurteeda korshta oo ay aabbaheedu kala tageen baa mahadle waxaa nala siiyey tababar baa nala siiyey sidaan beeraha u abuuranno ah ilaahay baa mahadda iskale haddana waxaa nala siiyey abuur qalab oo tuulus la yidhaahdo cagaf waxbaa nala siiyey beeraha waan hadda ilahay baa mahadla gacan baan hena awalla fatahaad iyo dhib baa noogu dhacay qalabkii la isiiyey baan ku abuuray abuurkii la isiiyey digirtii sida basashii sida yaanyadii sida geleydii wax ayagaasaan ku abuuranayaa arsaaqada ilaahay nooga soo bixiyo awalba wixii awl naga siin jira ilahay baa naga siinaya haddana abuurkaas hadda nala siiye maoge wax kaloo na soo gaaro aan haysana male si wax nooga go-een dad iska beegato oo dandeeyna si iyo waxaas ku nool baana oo tabarteedu ma haysana gacan iyo awood haddii naloo helayo sida tan aan ugu shukrinayna iyadana ugu shukrinayna hadda aan kula hadlaya baqaarada deynaan ka qaadan jirnay wax walbaan ka qaadan jirnay lacagta laygu leeyahay labaatan milyan kor ay u dhaafaysaa digir galey basal badan baa iga khasaartay wax badan oo khasaaraana gaaray galeyda baa gooday geedihii tallaalnaa oo cambayaalka moosaskii mooskii geed tallaalkii oo dhan baa salka ka go'o oo midhaha ahaa waxna aan noogu yaalla ma laha maxamed cabdiraxmaan matow oo ah madaxa iskaashtada beeralayda baadhir ayaa sheegay in dib u beerashada beeraha ay tahay tii ugu horraysay tan iyo markii fatahaddu ay dhacday waxaan intaasi ku daray in beeruhu hadda ay biyihii ka baxeen islamarkaana beeralayda ay bilaabeen in ay wax beertaan maadaama ay ahayd xilliga hadda loo baahnaa tuuliskaas iyo hadday tahay abuurka iyo xilliga ku aadaan dhihi karnaa ayay ku soo aaday horta khasaare xoog badan ayaa hadda soo gaaray marka aan kasii gudubnana sagaal bilood beeralayda waxaan dhihi karnaa wax miro ohay goosteen ma jirin marna waxay iska ahayd abaar xilliga aan hadda isdhihi lahayn waxbaa xoogaa waa isku yara aadayna fatahadana ayaa saamaysay wallahi adiga hadda waa arki kartaa adiga laftaada hadda arki karo arrintan waxaan dhihi karaa waa arrin hadda aad looga howlan yahay shaqada hadda boqolkiiba boqol waxaan dhihi karnaa waxaa lagu howlan yahay beeraha si loo tabcado rajada ay qabaan beeralayda baadheere ayaa ah in dalagan cusub ee ay hadda beerteen uu si guul ah ugu soo gu'i doono haddii aysan mar kale fatahado ama wax kale oo beeraheedu waxyeello u geysta ayaan dhicin xuseen cali cabdi oo ah afartan iyo sagaal sana jir deggan tuulada hureena oo baadhir u jirta ilaa shan kilomitir dhanka waqooyi wuxuu ka mid yahay beeralayda tacabka dib u bilaabay oo helay kaalmada abuurka iyo qalabka qodaalka isagoona ka mid aha beeralaydii fatahaddu ay ka baabi'isay dalagyada afar hegtar ayuu hadda ku beeray qudaar iyo gelley wuxuuna rajo ka muujiyey ilaa ay hadda inta uu bilaabay tacabka beertiisa khasaaraha fatahadaha ka soo gaaray ayaa ah in dhammaan dalaggii beerta uga baxayey uu baaba'ay iyo qalabkii beerta oo uu ka mid ahaa matoor uu beerta ku waraabsanayey xuseen wuxuu sheegay in nolosha oo ku adkaa darteeda uu u soo raray qoyskiisa markii horeba oo ay dulsaar ku ahaayeen qaar ka mid a helidiisa oo ku nool degmada baardheere anagoo may waahaa beera awal hore biyo noo gali biyoogi haddii galeen haddana dhulkii dhiiqin qadi beledka ahan guurni ciyaalkii iyo anigoo sideed cunug iyo aadiyo wala kuliba beledka ha galni madana beledka ha galni ha-adle araw ayumin abiil iyo ama ina siday abuur oo ka kooban galley digir moordo yaryaray badiil kabaawo agabkii oo macnaha muddo horena biyo noo qaadeen oo daadka qaaday yaa iyaada dib haneensiidi beeroogina hadda rajo in lanna rajadaas oo ah rajo wiinoo hadda haniinna qati inuna abuurano beeroogi wal hasaar oo macnaha helna yaa fadahayna marka beeroogina cagaf walna ingilii cagaftaas oo macnaha yani intaasoo hegtarka kooban waana helne cabdulaahi maxamed xasan cabdulaahi shiine oo ah madaxa hay-adda human abiil ee xarumaha soomaaliya kenya ayaa waxaa ergo uu sheegay in tallaabadani gacansiinta beeraleyda ay qayb ka tahay howlo samafal oo ay u gurmanayaan beeraleyda baardheere ee beerahoodu ay baabi'isay fatahaddii dhacday wuxuuna xusay inay qorshahoodu u yahay in ay sii wadaan caawinta beeraleyda si mar kale ay dib ugu soo dhisaan noloshooda oo ay beerahoodu wax ka soo saartaan hay-adda human abiil ilaa sanadka hore waxay taageero dhinacyo kala duwana u fidinaysay bulshooyinka kala duwan ee ku nool gobolada koonfurta soomaaliya iyadoo ka taageeraysay dhinacyada xagga nolosha iyo soo qabashada abaaraha iyo daadadka arrimaha biyaha iyo tarawqaadida aqoonta dadkay u leeyihiin ka hortaga masiibooyinka baar dheere waxaan deynay gargaar aan ugu talagalnay taageero lix boqol oo beereley ah kuwaas oo beeraha webiga dinkiisa ama webiga dhinaciisa ku yaala ah taageeradaas oo isugu jirta dhinacyo kala duwan sida inaan siino waxaa loo yaqaano agricultural input ama qalabka beeraha abuurka dhulka oo loo diyaariyo qaybo ka mida dadka abuurka oo isugu jira qaybo kala duwan oo qudaar noocyadeeda kala duwan iyo badarkaba ah ujeedadan waxay tahay dadka saboolka ee beeraleyda ah oo laga yaabo inay sabar u waayeen wax soo saarashada beerahooda sidii ay u diyaarsan lahaayeen inaan gacan ka siino islamar ahaankaasna aqoontooda aan sare u qaadno xagga ka hortaga masiibooyinka iyo la qabsiga markii ay timaado arrin aan caadi ahayn sida abaar fatahaad iyo wixii lamid dabcan barnaamijka beeraha iyo barnaamijyo kaleba wixii suuragal ah inaan degmada baarder ka qaban noqoshaheeda uu yahay iyo guud ahaan soomaaliya ama gobolada koonfureed aan hadda shaqooyinka ka wadno dabcan sababtoo ah gargaarka hadda aan siinay beeraleyda wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan abuurkiibaa ku jiro qalabkii beeraha ayaa ku jiro dhulka oo la diyaarinayo ayaa ku jiro taana waxaa laga yaabaa in marka hore bulshooyinka kala duwan ay ku adkayd qaabkaan u samaynaynana qaab shaksi shaksi maana inta badan waxaan rabnaa beeruhu inay ka faa'iideystaan hal beer marka aan samayno ama aan dhulkeeda diyaarino abuur la siiyo tababar la siiyo qalabkii wax soo saarka la siiyo ujeedada aan kalena waxaa weeye beertiba ugu yaraan toban qoys labaatan qoys inay ka faa'iidaysato soddon ilaa konton qoys average noocaas ayaan maxaan ku rahdaaye aan ujeedadeedu tahay marka insha allahu tacaala dadka laga yaabo inay beer beeraha dee marka hore ka niyadjabeen ama owday tahayd ama beeruhu intay ka galeen dogog hagaagsan waayey ama abuurkii iyo qalabkan kala duwan aan awood u haynin ayay dhiirigelinaysaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wax soo saarka iyo diyaargarowga masiibooyinka iyo niyaddii u heli lahayen beerihiiba ay wax ka tartaa duwalle abuurka ay beeraleydu heleen ayaa kii ugu horreeyey ee noociisa oo kale ah oo muddo ka bad ilaa toddoba sano ay helaan xilligaas oo hay-ada sanfal ah ay abuur siin jireen beeraleyda beeraleyda ayaa hadda waxa ay rajaynayaan in abuurkan cusub uu guulaysan doono oo beerahoodu u bixi doonaan si guul ah si ay ugu soo kabtaan dhibaatooyinkii soo gaaray axmed cumar saalixi idaacadda ergo baardheere
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow ha yeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa